gudoomiyaha kalluumaysatada jubbaland ayaa ka warbixiyey sida iskaashatooyinka kalluumaysigu ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda iyo fursadaha kalluumaysiga ee jubbaland wuxuu sheegay gudoomiyaha in iskaashatooyinka ay door muhiima ay ka qaataan horumarinta nolosha kalluumaysatada deegaanka iyagoo ka helaya taageero dhanka qalabka kalluumaysiga tobabaro iyo suuqgeynta kalluunka gudoomiyaha kalluumaysiga jubbaland maxamed cali muuse ayaa wuxuu xusay in iskaashatooyinka ay si wada jir ah u maareeyaan kalluumaysiga si looga fogaado xadgudubka kheyraadka badda islamarkaana ay kor u qaadaan dakhliga kalluumaysatada taasoo u sahlayso in qoyskooda ay helaan nolol ka wanaagsan tii hore adduunka waxaa lagu kalluumaystaa maraakiib yar yar oo jiifka leh oo qabayska leh oo qaranka leh oo barafka wato baa adduunka lagu shaqaystaa adduunka meelay badka xiranto soomaaliya jirta adduunka kale badkama xiranto marka anugu muddo badana baddan soo saarnaa ilaa soddon iyo dhowr sanaa badda ka shaqaynayay soddon iyo shan sano marka welina waxaan joognaa carsijaahiligii baa laska joogaa siximada hadda faarboortaya ilbax laskaga dhigaa laakiin siximadaas dabeel yar hadda ay soo dhacdo hadda xagaagiiba hadda fooda lagu hay hadduu xagaaga dabeesha ay soo dhacdo mama mari karaan doonyaha yaryar marka dooyihii doonyaha garable oo waaweyn oo lagu kalluumaysta baa hadda loo baahan yahay in la helo insha allah ganacsatadeena waxaan ku boorin lahaa bariiska iyo baastada iyo iyo qalabka dhismaha ku howlan inay warshad kalluunna dhisaan gaadiidka garablana ay keenaan intaasaan dhihaa waxay oga faa'iidaystaan haddee wax dakhli badan baa ka soo gala markuu kalluunka saan camal uu soo baxo kalluunka marna waa la helaa marna waa la waaya laakiin hadda xilligiisi wey xilliga hadda toonnada waa soo waa fadhidaa dooyihii waa soo qaadi waayeen shalay hadda rag aan la kulan waxay dhaheen dooyaha nugu yaraadayba kalluunka saa ungurin baddan ku daadeen markii dambe marka marka hadduu badan yahayna faa'iidaa laga helaaya magaaladan waa dhargeysa wax badan dowladda jubbaland waxaan ka helnaa haddeiba dowladda jubbaland ay jiraan iskaashatada ma jirteen nidaamka markuu meesha nidaamka jiro waa nidaam ka samaysmaa nidaam baa meesha jiro jubbaland markaasaa nidaamka iskaashatooyinka la dhisay marka iskaashatooyinka waxay ku tirsan yihiin dowladda jubbaland dowladda jubbaland way u qareentaa hay-adaha iyadaa u keenta ma garatay marka qalab waa talaagada iyo waxbaa loo keenaa tooraa loo keenay doonyaa loo keenay inkastoo dooman yarar ay iska ahayeen laakiin waxaasoo dhan waxaa sameysay fududeeyay wasaaradda kalluumaysiga annaga hadda suuqgeynta oo hadda dibadda ma suuq geyno maxaa yeeley kalluunka hadda waddanka keliyaa cuno waxaa noogu sokaysa dowladda kenya dowladda kenya marka marmar bay gaadiid soo diraan gaadiid la keenaa oo wax lagu ridaa laakiin hadda iskaashatooyinka waxayse ballagarayaan makhaayadaha iyo suuqyada baa kalluunka ka qaata waxay kaga duwan yihiin iskaashatada kalluunka waxay ku bixisaa deyn soo caddeeya kalluunkaas waxaa loo la siinayaa uu qaadanaya qofka suuquu galaya mindidiis unbuu wataa iyo gaarigiisa iyo miisaankiisa saasay taana waraysi baan ka qaadnay war maxaa ka heshaan baan anay ninkii ugu yaraa wuxuu yidhi maalintii anugu soddon doolar afartan doolar baan ka helaa ka caadiga ah marka waa dadka la siiyey kalluunka soo caddeeya la yidhi markuu kalluunka badan yahay sida shadoo kale kulli magaaladaa la siiyey waa dadka brevatkaa qaatay iska caadiga ah wayna soo caddeeyaan lacagtana waa soo shubaan